xusenow sidaad og tahay bulshada caalamka gaar ahaan saxufiyiinta hay-adaha u dooda xuquuqa insaanka arrintaa aad ayaa walwal looga qabay maadaama oo hay-adihii xuquuqa insaanka ay dhowr mar ka hadleen waxaase mooday in hay-adaha wadamada yurub iyo maraykanka arrintaa berigii hore ay dhaleeceen xoog la soo jeediyeen markii dambena arrinkaa laga gaabsaday iyadoo loo aaneynayo dowladda sacuudiga oo culeys xoog weyn saartay wadamada yurub iyo maraykanka marka iminka waxay noqonaysaa arrin muhiim ah xuquuqa insaanka iyo weliba saxaafadda caalamka ay soo dhaweynayaan in arrintaa la baaro baaritaankana meesha ku dambeeda la ogaado haddii kale waxay noqonaysaa dhibaatooyin hor leh oo soo food saar xuquuqa insaanka iyo weliba dilalka dadka magaca leh ama dadka bulshada u shaqeeya ay ay wax socdo ayay noqon doontaa sidaad og tahayna arrintan arrin waxa ay bulshada caalamka aad aad ay ugu qayliday oo loo dhaleecin weyn loo soo jeediyo sacuudiga qaramada midoobay door intee lagba ka qaadan kartaa qadamadooda waxay samayn kartaa horena u sameeyda baaritaan baaritaan dad ka madax banaan siyaasi siyaasadda oo arrintaa baara labada dhinacba turkiga iyo sacuudiga iyo weliba dadka eheladoodii ahaa iyo dadka wax ka ogaaya weliba waxaa jira dhacdooyin badan oo soo baxay tuhum ah sawiro la helay muuqaalo la helay kuwaasoo dhan waxay dhextaal noqon doontaa ama meel dhexe oo dhexdhexaad ah in arrinta la ogaado halkii ay ku biyo shubatay saameyn intee lag bay arrintan ku yeelan kartaa dhaxal sugaha sacuudiga amiir moxamed bin salmaan dhaxal sugaha waxay ku yeelan kartaa saameyn xoog xagga siyaasadda xaqa weliba darajada awoodii oo ku leeyahay boqortooyada iyo weliba dunida carabta iyo khaliijkaba arrintan arrin waxay ahayd in laga hadla ay ahayd marka waxaa moodaa dowladda sacuudigana culeys xoog weyn saarta maraykanka iyo wadamada reer yurub marka arrinta haddii dib u bilaabato waxay noqon kartaa saxaafadda caalamka arrintaa ayadana ka hadasho oo ka dooda waxaad ka dhawaajisay in sacuudigu uu culays saaray maraykanka iyo dalalka yurub qaarkood noocee weeyaan culeyskaasi culeyskaas waxaa bilaawgii hore wadamada yurub gaar ahaan maraykanka ingiriiska jermalka switzerland faransiiska inay arrintaa ay u ekeysiyeen arrin aan la qaado karin kadib bilo kadib waxay noqotay dowladda sacuudiga inay la kulmeen madaxdaas inay weliba ay ganacsi ay u fureen ee waddamadaas xagga day noqon lahayd ganac ganacsigii la dhexeeyey ee waddamadaas ay muujiyeen inay dunahooda hoose ee gaarka ah ay fiiriyaan waxayna hilmaameen waxay dunida caalamka ku heshiiday ee xuquuqa insaanka iyo weliba inaan gardarro lagu dilin qof aan waxba galabsan marka taa ayaa sabab u ah marka dowladda sacuudiga waxay galaangal weyn bay ku leedahay dunida dunida caalamka gaar ahaan yurub oo arrimaha dhaqaalaha iyo baanziinkaba ku saabsan marka taa ayaa waxay xoojin doontaa in dib arrintaa ay ay uga joogsadaan sacuudiga in ay ogolaadaan arrintaa in la far sacuudigu ma ka hortegi karaa go-aanka qaramada midoobay taa ma sheegi karno taa ma sheegi karno ilaa hadda waa arrin cusub bal waxaan dhowraynaa waxa kasoo baxa iyo wax siday noqoto aritaanka dadweynaha ku nool qaaradda yurub iyo dalalka horumaray sidee u arkaan dilka khaashuqji
waxaad moodaa wadamada inay ku kala qaybsan yihiin wadamada intooda badan xagga arrimaha dhaqaalahooda ayay sacuudiga aysan uga hadli karin marka la yidhahdo xuquuqa insaanka iyo weliba muxuu ahay xuquuqa dumarka xuquuqa xagga diimaha dadka dambiida gala marka wadamada reer yurub arrintaa kama midaysna walow brussel ay dhaleecin xoog la soo jeedida